wasaaradda caafimaadka ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa ugu baaqday dadweynaha inay muujiyaan taxadar ayna raacaan talooyinka caafimaadka ee la bixiyey iyadoo laga cabsi qabo laba kaclayn xanuunka coronavirusa waryahayaga jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa xaaladda xanuunkan ka waraystay wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowla degaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali xanuunkan coronaviruska loo yaqaano ama covid nnteenka ee cusub wadankan shiina ayuu kasoo bilaabmay daafaha adduunka oo ku dhan u wada gaadhay bulshadu saameeye ka midna ay tahay wadan ahaan wadankeenan etoobiya gaar ahaan deegaankeenan soomaalida taas ay dad badan positive ay ku noqdeen ilaa kun lix boqol lixdan iyo afar qof laga helay cudurkii coronaviruska baaritaanka guudayn sameynay ilaa soddon iyo toddoba kun oo qof ayay noqonaysaa dhimashada taas aanu helnay waa soddon iyo shan qof taas laakiin kama dhignaanayso intaa ku dhaata u nafweyday waayo tabartaan ku gaadhayno meelaha baadiyaha ama meelaha fogfog baa xadda deegaankeena kulli waad wada ogtiin meeshaan ku baadhaynayna waxay ahayd waa halkan jigjigo qudhaata kolka taas maadaamay gooldaloolaha ay jiraan waxaan aaminsannahay inay intaa ka badan karaan dadka naftooda u waayey iyo dadka uu helayba ama uu qabtayba kolka taas waa dhinaca caafimaad ahaan waayo kolkaanu aragno dhibaato badan ayuu sektorka caafimaadka gaar ahaan uu soo keenay xarumihii caafimaadku tusaale ahaan badankooda ay dadku ka cabsadeen ayna isticmaaleen cuduradii kala duwan hadday noqoto dhiigkar hadday noqoto sokor hadday noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii ay isticmaalayeen in hoos u dhacay isticmaalkii adeegyada asaasiga ee kala duwan ah xirfadlayaasha caafimaadka oo badankooda dhinaca covid aan culeys aan u saarnay maamuladii heerarka kala duwanaa xanuunadii kale ama programyadii kale inta la iska daayay culeys kala saaraya dhinacan covid dhinaca dhaqaale ahaana dee midaad naga sheekayn karaya maaha inay xuduudaha la wada xidhay dhaqdhaqaaqi aad buu yaraaday taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeyga maalinle kasoo saarin jirtay ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yaryar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto taasoo saameyn badan uu ku keenay iskuuladii oo la xidhay taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychological ardayda ha noqoto meelo qaarkoodna waxaa jira school feeding program baa jira taas oo ardaydii cuntada helis jirtay xitaa ayna helin nafaqa daradana kor usii qaaday kolka taas waa dhibaatooyin dhinaca dhaqaale dhinaca siyaasadeed hadday noqoto iyo dhinaca caafimaad ahaanba guud ahaan saameyn lagala kulmay ka deegaan ahaan laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa laisku dayay in laga gudbo taas isagoo sidii looga cabsanayay uuna dhibaato keenin inaanu ka gudubnay laakiin iminkana laga cabsanayo dib usoo laba kacliyey wadamo qaarkood laga sheegayo in uu virus cusub sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalad loo yaqaano wagaag mudane wasiir adigoo aada mahadsan dabcan waxaa jiray mashaariica fara badan oo xafiiska sanadkii hore lagax dhigay gobolada deegaanka u badan isbitaallo bal isbitaalladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda siday yihiin kolley waa adu lix hosbitaal ba dhismoog wuxuu socday laba hosbitaal dhismoog olmos way dhamaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen gaashaam iyo raaso afar hosbitaalna adu laba hosbitaal boqolkiiba sagaashan barcent iyo wax ka sarreeya ayay socdaan shinil iyo garbo wardheer hosbitaalo boqolkiiba konton barcent uu socdo dhismihiisu maadaamay gadaalaan uka bixinay ballaadhina karamara hosbitaal olmost intii renovationka ama dayactirkii uu dhammaaday dhagax buur iyo godayna si meel fiican ay marayaan ballaadhintoodii taas waa shaqooyin aan ku guda jirno soconno waxaad xitaan ka jiray dhinacan hosbitaalka gobolka ley in la dhammaystiro taasoo qandaraas bixintii wixii nagu yaro daahday taas aan iminka dhowaan aan ku guulaysanay qandaraasle aan u siinay taas aan ku dardargelinayno aan ku rajaynayno saddex bilood wax ka yar inuu hawsha ay ku dhammaystiro doono hosbitaalkaasna uu howlgeli doono insha alla sanadka dambe soo socda kulleyba waa hagaag inagoo soo gaarnay gabagabadii waraysiga bal waxaan jeclaan lahaa haddii ay jirto fariin aad u diray shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kaclayn cudurka covid nneteen si markaasi taxadar dheeria bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale talooyinka caafimaadka aad siinaysaa waa sax kolley waad mahadsan tahay fursadan aadna siisay kolley waa tay ana hadeer usoo sheegay sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xidho ganacsigii lashada dhawangareeyo ayaa dhacday dhaqdhaqaaqii la xadido taas waxay ku tusaysaa laba kaclaynta inuu dib uu usoo laba kaclaynayo viruskan coronavirus waxaa kasii xunna waxa weeyaan mutationkan uu sameeyey ama uu isbedelay viruska boqolkiiba toddobaatan percent qaab waxaa maana qaabka la isku sii bedelay taasuu ka sifan yahay gaar ahaan dhalinyaradii iyo dadka da-da yar leh oo dhibaato kale aanan qabin dhibaato kale oo caafimaad aanan qabin kolka taas waxaan dhihi lahaa tabarta kudhaatay aanu leenahay dhayalsiga inta layska daayo bulshadeena covid lama qabanayo inta layska daayo taas taxadarkii in culays kala saaro wakti kastoo guri laga soo baxayo maskiga in la qabo kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka ha noqoto iskuullada ha noqoto meelaha dowladda wax laga adeeg doonanayo qof aan maaski qabin inuuna gelinin kolle kaabinehan waa mid lagu ansixin doono laakiin shaksigu waa inuu waayo dowlad ku dhaata waxma qabanayso bulshadu ama shaksi waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortegi karayo cudurkan coronaviruska kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan farxalka waa inay badiyaan bulshadu kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno dee si dhib yarle waan kaga gudbi karnaa sidii horeba kuwan kaga gudubnay laakiin dhayalsigan haddii aan ku jirno hadhow khatarteeda aada buu sii badanayaa bulshadeyna kolley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka hay-adaha amniga hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqaynaya shaksi kastina mas-uuliyadda uu si saaro qof kastiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo waa mid xil saaran kolka taas in diiniyanna waa mid ay diintu farayso waxa xun in wax fiican un aad la jeclaata walaalka taas in culays la saaro ayaan dhihi lahaa taxadarkan in culays la saaro waayo laba kacleyntan qaabku noo saameynayo sil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaanba africa ahaan lama garanayo kolka taas dhayalsiga inta layska daayo culays ha la saara taxadarka haddii aan loo baahnayn gurigaaga ha ka soo bixin hawl loo baahan yahan kudhaata usoo bax haddii kale gurigaaga iska fadhi ayaan dhihi lahaa kolley waad mahadsantihi aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali oo u warramayey laanta af soomaaliga v o a isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan horta le ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro waa anigoo ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
The voice of America, direct from Washington.